Dadka duruufaha la daalaa-dhacayo ama sheekooyinka kala duwan aynu idiin soo gudbinno waa ay kala xanuun badan yihiin muniira cabdi cilmi waa gabar aad u yar oo waxbarashadu heer sare inay ka gaarta hami ku leh imtixaankii shahaadiga ahaa ee k c b e da sannadii labada kun saddex iyo labaatankii waxay heshay buundo dhan saddex boqol iyo labaatan dhammaan maadooyinkii imtixaankaasi lagu qaadayna waxa ay ka heshay buundooyin ama dhibco aad u wanaagsan muniira cabdi cilmi waxa ay ka soo jeedaa qoys danyar ah aabbaha dhale gabadhani waxa ay deriska iyo ehelka iyo qaraabadu ay inoo xaqiijiyeen in keliyaha uu ka xanuunsan yahay isbitaal nairobi ku yaalo lagu dhaqayo hooyada dhashay gabadhani iyana waxaa ka xanuunsan cunug yar oo madaxa biyo ka galay waxa ayna kula jirtaa isbitaalka kijaabi lagu magacaabo muniira cabdi cilmi oo aynala soo wadaageen dadka u dhaqdhaqaaqa arrimaha bulshada rayidka ayaa waxaan ku booqanay gurigooda waxay inooga warbixisay xaaladda qoyska waxayna indhaheennu qabanayeen in qoysku ay ka muuqato duruuf aad u adag waxay muniira inoo sheegtay iska baddaa lacag fiis ee waxbarasho looga bixiye saddexda waqti wakhti ka mid ah hadday helaan inaysan wakhti labaad waxay cunaan ay helin maadaama cid u shaqaynayso amay ku tiirsan yihiin aysan jirin dabkoodu waa uu iska dansan yahay nolosha qoyskuna waxa ay tahay mid ka muuqato daruuf aad u weyn sida ay tahayna muniiro cabdi cilmi waxay ii sheegtay inay weli rajo ka qabto inay mustaqbalka reerkooda ay wax ka beddeli doonto waa haddii ay iyadu wax barato waxbarashadiina waxaa ka hor istaagan in aysan xilligan haysanin lacagta fiiska waxaa xilligan muniiro murug ku haysaa gabdhihii ay iyadu wax la baratay ay qaarkoodu xitaa ka buunda fiicnayd iyada in xilligan ay xaadireen dugsiyada sare ee wajeer iyo nabaaxigeeda ku yaallo waxaa muniira u soo baxday mid ka mid ah dugsiyada ku yaalla magaalada wajeer muniira waxay hadda gacanta ku haysaa carruurta iyada la dhalatay oo xitaa aysan u haynin waxay cunaan iyo sidoo kale awowgeed dhalay hooyada oo isna ah qof xanuunsan oo sariir saaran fadlan aynu u istaagno muniira magacayga waxaa waaya muniira cabdicilmi waxaan ku suganahay wajeer xaafad buulwaagbire k c b waxaan keenay tiri twenty iskuulkay ka qaad iskuulka waxaan ka qaatay xalane primary waxaa isoo baxday volunteer galsi volunteer mhm haye alafu wax iskuul iga bixiyey ma haysto aabbihii hooyo aawa aabii hooyo aabuu keliyaha xanuuna nairobi jiraa hooyana hooyana cunug xanuunsanaa kijaabi kula maqanta maxaa ku dhaca cunug biyaha madax ka galay haye alafu hadda waxaan codsanayaa in laga bixiyo iskuul iskuulkiisaan leeyahay waxaa u baahan tahay iskuulkiis saax alafu qoysku wax u shaqeeya malmiya qoys wax u shaqeeya ma laha alafu cuntada dabka la saaraya hataa waa nagu dhib waa saacadda daan helna saacadda labaad ma helna saax fiis laga bixiyo iska daaye cuntada markiin waqtaa cuno waqtiga dambe in la helaa lama hubo yacni quraac iyo qada iyo cashada xitaa islama heshiin islama helna saddexda cidda wax u shaqeeyana ma laha maya saax munira maxaad codsanaysaa in laga bixiyo iskuul fiis iskuulaan leeyahay ilmihii ila socdo dhan waa xaroodeen saax ani waxaan u xaroon leeyahay fiis la-aan ee munira mustaqbalka maxaa rajeynaysaa inaad noqoto inaan noqdeen jecelahay qof oo heer ka gaaray akhriskiisa everything waa himina laakiin waxaan u baahanahay inaan noqdo doctor doctor waa mahadsantahay maama bal gabadha maxaa u tahay habar yar bal nooga warbixi xaaladdeeda gabarta dhibkeeda ay la soo fiigto waa haystaa ilmahan yaryaray haysaa abarteed way ka maqan tahay meeshaan way ku hooyadeed mashquulsan aawa hooyadeed cunug xanuunsan oo ay la weeraayo madaxa ka barare waa kaasoo aabbihina aabahina keliyaha xanuuna keliyaha laga dhaqaa ah haye markaan dhib waa qabaa asagan waa dhiban yahay marka maxaa ka codsanaysaa ummadda islaamka ummadda islaamka ninka gargaaro oo wax siiya annaga waan u mahadsan yahay waxaan codsanaynaa gabarta dhibka haya inay ummadda muslimiinta ay gabarta fiiska nooga bixiyaan madaxa weynaha wajeer ugu horeeya inays nooga bixiyo ood soo gargaaro oo ciddaan soo arka gafana axmed jiir ilaa embiga maxaa- aadan daawiid faadama jeexow inay nooga bixiso kulligood inay nooga bixiyaan ay noo gargaaraan ay gabartan fiiskeeda bixiyaan allahu barakaatu bulshada reer wajaar waxaa rabaa inaan u sheega gabadhaan yarista oo walaashay ah wallaahi ma garanayo laakiin amar ilay maanta dee sac baysiin iisoo dirtay tir walaale maxayd ugu caawin kartaa iskuul baan dhameeyey xalanay primary iskuulka waxaan helay ebda maamiin laakiin wax shilin hataa aan ku aada ma laho ani shaksiyan liif waa ugadi kari laakiin ka awadka weyn ma hayo sababta anagteedii haysataa gabadhaan ayto muniira walaalkeed hooyadeed waxay jirtaa nairobi kijaabe madaxay biyo ka galeen wastaal kijaabe lagu haya cunuga yar ay hooyada ku haysaa meesha aabaheed waa nin keliyaha laga dhaqaayo oo dialysis nairobi u jiro oo qaraabinta la joogo saacidayn hayaan awow halkan uu ku jira asagana waa qaf haddaa gadaal fiirisaan dhar kartaa gabdhi yar il gabdhahan ayaa dhaqaaya soo wiilal kale ayaa iskuulka ku jira laakiin waxay awood ay hayaan malaha marka waxaa codsan lahay reer wajeer dadkii kheyrka jecel inay gabadhaan ay tacawiyaan soomaali weyn meel ay joogaan reer wajaar muslin qafkii ah oo shaadada nabiga maxamed sallallahu calayhi wasallam sheeganaya gabadhan iqooskooda inaad gar lala garab galo waad dareemi kartaa qaf xoos hal guri oo saddex qof u xanuunsan yihiin dabkooda aan maanta la shidin yarista yar arkaysa waxay kor fadhida caruurtii gabadhaana markaa noqotay aawowga xanuunsan ayadaa dharkeeda dhaqaysa waa qaf awow oo la gedinaayo xataa marka la hadasho ma fahmayo waxaa la sheegahayo way xanuun badan tahay runtii marka waxaan sacna ninkii kheyrka jecel oo ummadda nabi maxamed inay gabadhaan caawiyaan asalaamu calaykum